السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين walaalayaal hadduu alla yidhaahdo caawa waxaan wax ka taabanaynaa masiixu dajaal ama dajaal cawar sidaa u taqaanaan masiixu dajaal waxaan u soo doorannay wuxuu ka mid yahay calaamaadka saacadda lagu garto saacaddu qiyaamaha laba calaamadood bay leedahay calaamaad suqra calaamado yaryar iyo calaamaad la yidhaha calaamaat اlkubraa calaamaadka yaryar waxa weeyaan qabdulcilm cilmiga oo yaraada la qaado jahliga oo farabata khamrada oo aada loo cabo guryaha dhaadheer oo reebaadyuhu dhistaan waa calaamaadka saacadda lagu garto laakiin waa calaamaadka yaryar calaamaadka waaweyn ee lagu garto waxaa ka mida masiixu dajaal ayaa ka mida iyo nebi ciise calayhi الsalaam oo soo dega ya-juuj iyo maajuuj oo soo baxa cadceadda oo ka soo baxda meesha ay ku dhacdo waa calaamaad saacat اlkubra waxaan wax ka taabanaynaa marka masiixu dajaal iyo fitnadiisa dad badan baa waxay leeyihiin sheekhow maxaad masiixu dajaal u dooratay maxaad dadka ugu cabsiinaysaa nebi moxamed baa inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam axaadiistii nebigaan meel iska dhignaa ta kale nebigu waxau inoo sheegay calayhi asalaatu wasalaam waxa uu yidhi laa yakhruju addajaalu xataa yadhala annaasu can dikri masiixu dajaal ma soo baxaya buu idhi nebigu ilaa marka ay dadku ka tagaan isku sheegintiis marka la isku sheegi waayo masiixu dajaal iyo fitnadiisa wakhtigaasuu masiixu dajaal soo baxa buu ihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wa xataa tatruka ala'imatu dikrahu cala almanaabir marka imaamadu mimbarka ay ka sheegi waayaan masiixu dajaal iyo fitnadiisa ee la iska iloobo ee qofka hadal qaada masiixu dajaal la yidhaahdo war naga aamus sheekh waa maxay maxaad ka hadlaysaa masiixu dajaal iyo waa ma waxaad ka hadlaysa waktigaasuu soo baxa buu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam nebi maxamed baa ka sheekeeyey nebi maxamed baa tilmaamay ninkaa wasfigiisa iyo waxa uu yahay waa fitnada ugu daran oo ilaahay kownka uu ku abuuray wuxuu yidhi nebigu salى اllahu عalayhi wasalam إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ زرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال waxa uu yidhi nebigu fitnad ma soo marin arlada ama arlada korkeega fitnad ma ahaanayso marka laga soo bilaabo wakhtigii nebi aadam ilaahay uu abuuray ilaa qiyaami الsaaca fitnad ka daran fitnatu masiixi الdajaal nebigu waxa uu yidhi waina allaha lam yabcat nebiyan ilaahay nebi ma soo dirin ilaa xadara ummatahu dajaal nebi walbo ilaahay uu soo diro ummaddiisa wuxuu uga digayay masiixi dajaal fitnadiisa waa nebi walba waa aadam waa nebi nuux waa nebi idriis waa nebi zakariya waa nebi yaxya ambiyadii oo dhan nebi walba oo ilaahay uu soo diro dadka wuxuu uga digayay fitna masiixi dajaal ninkaasaa iman doona fitnad weyn buu wataa iska ilaali yuhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam nebigu waxa uu yidhi wa ana aakhiru اlanbiyaa nebiyaadii ilaahay uu soo diray anaa ugu dambeeya wa antum aakhiru اlumam ummadahana ininkaa ugu dambeeya wa huwa khaarijun fiikum laa maxaala dhexdiinu ka soo bixi doonaa buu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam shakina kuma jiro waxaa kaluu nebigu yidhi maa bayni khalqi aadama ilaa an taquuma asaaca waktigii nebi aadam la abuuray ilaa waktiga uu qiyaamuhu dhacayo ma jirto fitnad akbar min fitnati اldajaal fitnadii masiixu dajaal mid ka weyni ma jirto uhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiiskuna akhrajahu imaam muslim waa nin cajiiba waa nin lala yaabo ninkaas soo baxaya waa bashar dadka lamida laakiin tilmaamihiisa mataqaanaa kuu eegyahay nebigaa inoo caddeeyey calayhi الsalaatu wasalaam nebigu wax uu ka tegin ma leh xataa tilmaamihiisuu inoo sheegay intuu leegyahay indhihiisu waa sidee timihiisu waa sidee dherarkiisu waa sidee ma nin buuranba ma nin dhubanba siduu yahay yaa rasuula allah waxa uu yidhi dajaalku ninkaasi waa rajulu min bani aadam waa nin reer bani aadama waa bashar waa dadka ayuu ka mid yahay sifaat fara badan ayuu nebigu ku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam si ay dadku sifaadkiisa u bartaan oo uga digtoonaadaan waxaa ka mida waa nin haween ma ah weliba waa nin dhalinyara buu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa shaab waa nin cas waa nin gaaban waa nin tima adag intan hore bidaar buu ku leeyahay intan dambana timihiisu way badan yihiinoo wuuna adegyihi waa qoor dheer yahay siduu nebigu tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam wuu yaro booran yahay ishan midig way masaxan tahayba tan bidixna biyahaa ka tegayoo way qolofaysanta wejigiisa waxaa ku qoran kafara riwaayo kale waxaa ku qorneed kaafir qof walba wuu akhriyaya waa caqiim ma dhalo labadiisa qacmoodna way kala dheer yihiin waxa uu yidhi nebigu addajaalu acwaru اlcayni اlyusra ishan bidix uu ka cawiran yahay jafaal shacar aad buu u timo badan yahay waxa uu yidhi nebigu dadow maa bucisa nabiyun ilaa andara ummatahu alacwar alkadaab ilaahay nebi ma soo dirin ilaa haddii ilaahay u nebi uu soo diro dadkaysa waxa uga digayay ka cawaran ee beenaalaha nebigu waxa uu yidhi alaa innahu acwar war hooy ogaada waa ninkaasi wuu cawaran yahay wa ina rabbakum laysa biacwar rabbigiin ma cawarna buu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wa ina bayna caynayhi maktuubun kaafir labadiisa indoodna inta u dhaxaysa waxaa ku qoran kaafir baa ku qoran xadiiskana imaam bukhaari baa soo saaray waxa uu yidhi nebigu taclamuuna annahu lan yaraa axadu minkum rabbah xataa yamuut dada waxaad ogaataan inuuna qofi rabbigii uu ku arkayn arlada intuu kor taagan yahay ilaahay adduunkan lagu arki maayo aakhira ilaahay lagu arki ninkan ilaahnimu sheeganaya adduunkana waa lagu arkayaa wuuna foolxun yahay waa ninkaad arkaysaan foosha xun cawaran timaha adag ninkani fitnada uu wato waa fitnad aada u daran qofku wuu la wareerayaa markuu arko caadaadkiisa iyo waxa ka muuqda iyo waxa uu samaynayo waa la argagaxayaa dadku way rumaynayaan dad badan inuu ilaah yahay ayay u qaadanayaan ninka waxaa la socda laba webi baa la socda webi waa janno wuxuu ku tilmaamayo laakiin nebigu waxa uu yihi waa naar webina waa naar laakiin waa janno qiiq baa ka baxaya mid midna iftiinkeyga iyo quruxdeeda ayaa lala yaabayaa nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam macahu jannatun wa naar ninkaa janno iyo naar baa la socot fa naaruhu janna naartiisu waa janna buu yidhi nebigu wa jannatuhu naar jannadiisuna waa naar waxa uu yidhi faimaa adrakanna axadun midkiin hadduu soo gaadho ninka falya'ti annahra aladii yaraahu naara webiga uu u malaynaya inuu yahay naar ha yimaada buu nebigu yidhi ha u yimaado ka waliyaqmid indhaha isku qabto uma liyata' ra'sa kadibna madaxa ha dhexgeliyu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam kaad u malaynaysid inuu yahay dhab oo kaale madaxa dhexgeli waxa uu yidhi nebigu oo fayashrab minhu ha ka cabo fainahu maaun baarid waa biyo qabow buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskana imaam muslim baa soo saaray ninkaasi waxaa la socda raashin baa la socda boor idiloo raashina ayaa daba socota dadku way gaashoonayaan gaajaa lagu sallidi waxaa boortaa ka cunaya un dadka isaga rumeeya unbaa ka cunaya samada ayuu la hadlayaa ninkaas waxau le sama i dhegayso cirkaw i dhegayso roobkeen cirka roob badan keenaya dhulkuu la hadlaya waxa uu leeyahay wax alla waxa zaraxaysi soo saar markaase khudaartii iyo tigaadhii iyo nimcaddii soo baxaysa waxaa daba socda kunuuz alard dahabkii iyo lacagtii iyo khaydkii oo dhan baa daba yaacaya ninka arlada korkeega waxa uu ku marayaa socod deg deg badan ayuu ku marayaa fitnadiisa waxaa ka mid uu nebigu noo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu imanayaa dad wuxuu leeyahay irumeeya dadka magaalo idiloo iska dhan ayuu imanaya waxa uu leeyahay irumeeya rabbigiin baan ahay irumeeya way yeelayaan way rumaynayaan waxa uu leeyahay samay roob u keen dhulow tigaadh iyo barwaaqo u noqo arladiibaa barwaaqo isku beddelaysa xoolahoogiibaa shilislaan dhulkiibaa barwaaqo caanihiibaa ka badan subagii iyo khayrkii baa ka badan qaar kaluu imanaya tuulo kaluu imanaya markaasuu leeyahay irumeeya way iska diidayaan samaday roobka ceshuu leeyahay dhulow zaracaaga cesho abaar iyo waxaa helaya dhibaato ayaa meeshaa ku helaya dadkaas wax alla wixii xoole ay haysteen oo dhanna uu ka dhimanaya fitnadiisa waxaa ka mid a nin bedowa ayuu imanayaa waxa uu ku leeyahay ara'ayta in bacastu laka abaaka wa ummak atashhadu annii rabbuk bal ka waran oo nin bedowa wuxuu la hadlaya haddaan hooyadaa iyo aabbahaagii dhintay beryo hore aan kuu soo saaro oon kuu soo nooleeyo ma i rumayn markaasaa waxa uu leeyahay nacam oon ku rumaynhaa aabbaha iyo hooyaday berigii hore dhintaan dad ii soo saartay waan ku rumayn nebigu waxa uu yidhi fayatamahalu lahu shayطaanaan laba shayطaan baa sara kici hooyadiibuu mid isku eekaysay midna aabbihii buu isku eekaysay markaasee waxay ku odhanayaan yaa bunaya inankayagiiyow ittabichu iska raac fainahu rabbuk waa rabbiga ee raac u raaci u rumayn xadiidkana imaam ibnu maaja soo saaray fitnadiisa waxaa ka mid a webiga ayuu la hadlayaa waxa uu leeyahay soo xaggayga usoo soco waa webi idiloo biyo ah ayuu le xaggayga usoo soco webiga xaggiisa usoo jabaya istaag buu leeyahay wuu istaagayaa webigu waxa uu leeyahay biyaha ha la waayo biyihii baa la waayayaa dadku maxay u malayn fitnadaas ilaah bay u malaynayaan markaasay raacayaan laba buurood buu u imanayaa markaasuu leeyahay islaaya labadii boorodda madaxa isku dhufanaya dabayshuu u imanayaa waxuu leeyahay dabayle xaggan usoo soco xagga usoo soco xagga u noqo wuu ku ciyaaraya dabaylihiibuu ku ciyaaraya samadii buu amraya biyihii buu amraya wax walba waa fitnad daran buu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam nin alla ninkii iimaankiisa uu daciif ahaa horu ka raacaya mu'minkiina wuxuu leeyahay ilaahaygu cawar ma aha kani waa cawar waa kii nebigu nooga digay buu leeyahay sala اllahu calayhi wasalam waxaa labadiisa qacmood way kala dheer yihiin mid baa aada u dheer markaasuu badda ku tuuraya kalluunku raabuu ka soo qabsanaya u soo saaranaya ilaahay calaamaadkaasoo dhan ayuu ka soo muujinayaa masiixu dajaal waxaa lagu kala soocayaa mu'minka iyo kaafirka mu'minka iyo munaafiqa ayaa lagu kala saarayaa marka ugu horaysa uu masiixu dajaal uu soo baxayo waa laga cadhaysiinayaa caadi dadku iskaga dhex jiraa waa laga cadhaysiinayaa cabdillaahi bni cumar waxa uu yidhi anna awal maa yabcatuh cala annaas qadabun yaqdabuh waxaa dadka ku soo saaraya waa cadho laga cadhaysiiya qof baa wax ku dhufanaya u cadhoonaya markaas soo baxaya inta hore dadku iskaga dhex jira laakiin su-aashu waxa weeyaan min ayna yakhruj xaguu ka soo baxaya masiixu dajaal waxa uu ka soo baxayaa dhinaca iyo bari ayuu ka soo baxaya adeed ka soo baxa wuxuu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ina adajaala yakruju min ardi bilmashriq yuqaalu laha kharaasaan nebigu waxa uu yidhi masiixu dajaal wuxuu ka soo baxayaa dhinaca iyo bari meel la yidhaahdo khuraasaan ayuu ka soo baxayaa buu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskana imaam axmed baa soo saaray riwaayo kale waxa ahayd wuxuu ka soo baxayaa meesha la yidhaahda asbahaan ayuu ka soo baxayaa yahuudda asbahaan baa raacaysa buu nebigu yidhi toddobaatan kun oo yahuuddii asbahaan ayaa raacaysa oo le ilaahayagii baa yimid ibnu kasiir waxa uu yidhi aakhir zamanka markuu soo baxayo masiixu dajaal waa marka laf ay muslimiintu ay furtaan meesha la yidhahda qostantiniya bilowga hore wuxuu ka soo baxayaa asbahaan meesha la yidhaahdo asbahaan shari shahristaan baa la yidhahdaa maanta weliba waa xaafad la yidhaahdo alyahuudiya kaartay la yidhahdo alyahuudiya ayuu ka soo baxayaa waxaa ag boodaya oo u gargaaraya toddobaatan kun oo yahuuddii asbahaan ayaa u gargaaraya dhar bay wala xidhan yihiin taajis bay wataan dharkoogu waa wala akhdar sida riwaayaha xadiisku nebigu noogu sheegay calayhi salaatu wasalaam toddobaatan kun oo tataara kuwan reer tataar maquulka la yidhaahdo ayaa raacaya aradu kor soconaya aradu ku wareegaya meel walba wuu tegaya falaa yatruku baladan ilaa dakhala meel ma jirto ilaa wuu gelaya ilaa maka iyo madiine mooyaane riwaayo kale waxaa ahayd afar masjid umuna gelayn masjid ulxaraam oo maka ah iyo masjidka nebiga ee madiine ah calayhi asalaatu wassalaam iyo masjid adtuur meeshii ilaahay uu nebi muuse kula hadlay iyo masjid ulaqsa falastiin ku yaala afartaa mooyaane meel walba uu gelaya xataa jabuuti uu soo gelaya masiixu dajaal afartaasi malaa'ig baa ilaalinaysa albaab walba uu u mari lahaa malag baa jooga oo seefta siibta marka ugu horaysa uu soo baxayo iimaan buu sheeganayaa nin mu'minuu sheeganayaa dadku dhex joogaa kadibna nebinimuu sheeganayaa nebi baan ahay buu leeyahay kadibna waa laga xanaajinaya ilaah baan ahay buu leeyahay khalaas fidnadiisi baa soo baxaysa xadiiskaana atabaraani baa soo wariyey dhibaataa dadka qabsanaya dadku aad iyo aad bay u gaajoonayaan nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina qabla khuruuji dajaal halaasu sanawaat shidaad masiixu dajaal intu uun soo bixin ka hor saddex sano oo daran fidnadu ay daran tahay gaajadu ay daran tahay haraadku uu daran yahay ayaa ahaan doonuu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa nebiga lagu yidhi maa طacaamu اlmu'miniina yowmaidin mu'miniintu maalinkaasi maxay cunayaan cuntadoodu maxay tahay yaa rasuula allah nebigu waxa uu yihi التasbiixu والtakbiiru والtahliil way tasbiixsanayaan subxaana allah allahu akbar laa ilaaha ila اllah taasa u cunto ah cunto kale ma haystaan dadku marka masiixu dajaal uu soo baxayo xaggay joogaan nebigaa yidhi calayhi الsalaatu wasalaam dadku mu'miniintu way ka baxsan layafiranna annaasu min addajaali fi ljibaal buurahay u yaacayaan dadku buuraha laga kori fasi- ma- masiixu dajaal waa loo yaacaya xagga iyo buuraha umu shariik baa waxay tidhi yaa rasuula allahi ayna alcarabu yowmaidin carabtu xaggay joogaan marka carabta maantaan arkaynay faraha badan yaa rasuula allah xaggay ku sugan yihiin nebigu waxa uu yihi hum qaliilun way yar yihiin maalinkaas imaam muslim baa soo wariyey xadiidka way yar yihiin tiradoodu way yar dadku waxay u yaaci dadka mu'miniintu xagga iyo buuraha ayaa loo yaacaya talow masiixu dajaal ayaa raaci nebigu waa inoo sheegay sifooyinkiisa ayaa raacaya dad baa laga karay dad baa u ordaya xagguu jooga xagga waa loo yaacaya dad baa u yaacaya wuxuu nebigu inoo sheegay yahuudda iyo dad badan oo iskugu jira reebaadiye iyo dumar fara badan ayaa u yaacaya xaggaas imaam muslim waxa uu yidhi nebigaa yidhi calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu soo wariyey nebigu inuu yidhi yatbacu dajaala min yahuudi asbahaan sabcuuna alfan calayhim اطayaasila waxaa raacaya masiixu dajaal toddobaatan kun oo yahuudii asbahaana dhar akhtaray wada sitaan oo qurux badan waxa uu yidhi nebigu riwaayo kale waxa uu soo degayaa masiixu dajaal meel la yidhaahda marqaat la yidhaahdo waa webi madiine ku yaala oo daa'if iyo madiine u dhexeeya waxa uu nebigu yidhi waxaa u baxaya xaggiisa u yaacaya dumar xataa ina arajula yarjicu ilaa xamiimihi wa ilaa ummihi wa bnatih qofku wuxuu ordi reerkiisiibuu dib ugu ordi kii uu jeclaa hooyadii gabadhiisii walaashii eddadii wuxuu ka cabsanayaa inay u yaacaan dumarkii baa u yaacaya markaasaa guriga intuu dib ugu noqdo xidhxidhaya xadhku ku wala xidhaya si ayna ugu yaacin makhaafata an takhruja ilayh isaga oo ka cabsanaya inay u baxaan wuu xidhxidhaya intuu guriga kusoo noqdo ayuu xidhxidhayaa nin alla ninkii raaca nin alla ninkii arkee u orda wuu raacayaa wuu rumaynayaa fitnu wataa waxaanoo dahabu wataa buurahan cuntada aan la socdo waa la gaajoonayaa samaduu leeyahay keen roob way keenaysa dhulkuu leeyahay zarc keen wuu keenayaa qofkii diido hogga webiga oo dadku u arkayaan inuu naar yahayba ku tuuraya ama uu dilayaa waa cajiib waxaa ugu badan buu nebigu yihi dadka rumaynaya yahuudda iyo dumar talow arlada imise sano ayuu ayuu joogayaa imise sano ayuu kor korkeyga ahaanaya xadiiskii nawaas ibnu samcaan ayaa inoo caddaynaya waxa uu yidhi nawaas ibnu samcaan nebigaanu ku nidhi calayhi الsalaatu wasalaam wamaa lubtuhu fi lard nebi al nebi allow arlada imsu kor ahaanaya imsu dhulka ugu taagnaanaya nebigu waxa uu yidhi arbacuuna yowman afartan maalimood ayuu du joognaya dul joogaya yowmun ka sana maalin waxay la dhigantaa sanad bay la dhigantaa dhararka wayowmun ka shahrin maalinna bil bay la dhigantaa wa yowmun ka jumuca maalinna waxay la dhigantaa jumce wasaa'iru ayaamihi ka ayaamikum maalimaha inta kale maalimaha caadiga ayaa la dhigantaa buu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxaanu ku niribay ayuu yidhi saxaabigaasi nawaas yaa rasuula allah fadalika alyowm aladii kasana atakfiinaa salaatu yowmin maalinkaa la dhigma sanadka la dhigma ma waxaan tukanaynaa salaadii maalinka aan tukanayno maan tukanaynaa ina maalin idil weyn cadcaddu ma dhacayso nebigu waxa uu ihi laa iqdiruu lahu qadra salaad walba waktigeega u qiyaasa oo tukada waktigeegi u qiyaasa waktigii duhurka waktigii saacadihii eega taasuu nebigu yidhi alay u fiirso asxaabta nebigu xataa waktigaa waxay ka fikirayaan salaada iyo waktigeegi ayay ka fikirayaan ibn xajar waxa uu yidhi aljazmu biannahaa arbacuuna yowman shaki waxa uuna ku jirin inay tahay afartan maalimood inay tahay ayuu shaki ku jirin masiixu dajaal waxa uu korayaa boortii uxud ayuu korayaa kadibna madiinuu hoos u eegayaa dadkii raacsanaa oo dhan baa ag taagan markaasaa waxa ku leeyahay alaa tarawna ilaa haada alqasri alabyad miyaynu arkayn gurigan weyn viiladan weyn ee cad haadaa masjidu axmed kaasi waa masjidka axmed nebi moxamed masaajidkiisa waa kaasuu leeyahay waa masaajidka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu sheegayo waa cad yahay waa guri cad buu leeyahay hadda xataa maanta masaajidka nebigu waa cad yahay calayhi الsalaatu wasalaam caddaan baa laga dhigay kadibna madiina ayuu imanayaa madiinuu rabaa inuu soo galo albaab walba dariiq walba oo madiine loo maro malag baa jooga buu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam oo seefta siibtay markaasuu cabsanaya uma dhowaanayo wuxuu tegayaa meesha la yidhaahdo aljuruf ree madiine yaqaana meeshaas ayuu taandho ka samaysanayaa shiraac weyn buu ka samaysanayaa xaggaasuu madiine ka eegayaa madiine ayaa lulmaysa way gariidaysaa saddex goor bay gariidaysaa nebigu waxa uu yidhi falaa yabqa munaafiqun walaa munaafiqa munaafiq iyo munaafiqad ku hadhi maayaan ilaa way ordayaan buu uhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xagga iyo masiixu dajaal baa loo yaacaya madiina faaruq bay ahaan munaafiqiintii iyo wax alla wixii munaafiq ahaa oo dhan bay faaruq ka ahaan waxaa ku soo hadhi un mu'miniintii faqad nebigu waxa uu yidhi fadaaka yowmu alkhalaas maalinkay madiina isa sifaynayso isfaaruqinayso waa maalinkaasuu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam way islulaysaa madiina munaafiqiintii baa yaacaya masiixi dajaal dhinaciisa u yaacaya waxaa u soo baxaya dhinaciis inan yar oo shaaba dhalinyara mumtali jirkiisu u buuxo oo quwad leh mu'miniinta ka mida madiinu ka soo baxaya riwaayo kale dadkii baa qabanaya mu'miniinta ah waxay ku leeyihin xaggee tegaysa waxa uu leeyahay wallaahi la antaliqanna waan dhaqaaqi oo waan dhaqaaqi wallaahi fala anduranna hada aladii andaranaahu rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam waxaan soo eegi ninkan waa ninkii nebigu inooga digay sala allahu calayhi wasalam ninkanaan soo eegi bal muslimiintii baa qaban joogsay odhanayaan ninkani waa fitno badan yahay ayuuna ku fidnayn may buu leeyahay fidnayni maayo igu sii daaya waxaa soo dhaqaaqaya dadkii masiixu dajaal raacsanaa rumaysanaa oo dhan baa ku soo ordaya oo soo qabanaya markaase waxay ku odhanayaan awamaa tu'minu birabbina war rabbigayga ma rumaysnid may buu leeyahay maa birabbina khafa ilaahaygu ma qarsooma waan garanaynaa kani waa cawaran yahay wuu foolxun yahay waxuu yahay male way isku qabanayaan inay dilaan bay doonayaan qaarkood baa odhan may hadilina okaadiya rabbigeen han u geyni leeyahay markii uu hor yimaado masiixi dajaal ayuu dhawaaqayaa ninkaas wuxuu leeyahay yaa ayuha annaas dadow dadow haada dajaal kani waa dajaal maad garan weydeen ma masiixu dajaal baad garan weydeen kani waa kii nebigu inooga digay sala allahu calayhi wasalam waa masiixu dajaal kii cawarka ahaa waa sagii buu leeyahay waa qudhiisii markaanaad garan weydeen dadow dajaal baa xanaaqaya markaasuu gacanta ku qabanaya waxa uu ku leeyahay laa tutiicannii fii ma aamuruka bihi waxaan ku amro waad igu addeeci ama laba kuu kala goyn dadkii buu eegaya masiixi dajaal dadkii baa shakiya he ninkan caayo iska qaban laaya dadkii oo guguux ayuu eegaya markaasaa waxa ku leeyahay u fiirsada waxa ku sameeyay ninkii baa dhawaaqaya waxau le yaa ayuha annaas hada almasiixu alkadaab waa kan masiixi dajaalkii beenaalaha ahaa masiixu dajaal baa waxa uu leeyahay ara'aytum in qataltu haada uma axyaytu hal tashukuuna fi اlamr dadkii baa shakiya hadda ninkan laba u kala gooyo oo nooleeyo maad iga shakiyaysaa may bay leeyihin laa kama shakiyayno ba hal seefuu qaadayaa madax ayuu ka bilaabayaa laba gobol buu u kala goynayaa laba u kala goynayaa riwaayo kale waxa ahayd miishaar buu qaadaya markaasuu madaxa ka bilaabaya laba gobol buu u kala goynayaa markaasuu dhex maraya soo dhex maraya haddana markaasaa waxau ku leeyahay qum sarakac markaasuu sarakacaya wayatahallalu wajhu wejigiisaa dhalaalaya ninkaas wayadxak u qosli markaasaa waxa uu ku leeyahay wallaahi imika umu iimaanka ii biiray imika umaanku ogaadaba inaa masiixu dajaalkii tahay oo nebigu noo sheegay dadkii buu leeyahay waa masiixu dajaalkii beenaalaha ahaa iimaan buu ii biiriyeyba markuu baasha igu kala gooyey markaasaa waxa uu isku dayey mar kale inuu kala gooyo nebigu waxa uu yidhi falaa yusallatu calayhi lagu sallidi maayo kari maayo ku ceeboobi meesha kadibna intuu qabto ayuu ku tuuri meeshii daba socotay ee loo malaynayay naarta ee jannada ahayd buu ku tuuri naga aamus meeshaana qiiq baa ka muuqda nebigu waxa uu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam daka الrajul ninkaasi dalika الrajul ninkaasi aqrabu ummatii mini waa ninka ummadayda igu dhow ayuu yihi nebigu waarfacuhum daraja uguna darajo sareeya culummada qaarkood waxay yidhahdeen kaasi waa khidr laakiin ibnu xajar waxa uu yidhi khadar ma ahee waa dacwa laa burhaana bih wax arrintaasi daliila ma jiro oo saxiixa kadib waxaa fara badan masiixu dajaal dadkii rumeeyey ayaa soo fara badan fitnadii baa caam noqon oo dadkii oo dhan bay gaadhi fitnadii in yar oo mu'miniinta ah umaa ka badbaadi dadku waxay u cararayaan xagga iyo buuraha jabal buur la yidhaahdo jabal dukhaan oo shaam ku taala ayay dadku u cararayaan dajaal ba xaggaa ugu iman uu weegaari dhinac walbu ka joogsa calayhi assalaam nebi ciise ayaa soo degi nebi ciise soo degitaanka uu nebi ciise uu soo degayo xikan badan baa ku jira yahuuddu waxay sheegteen in nebi ciise ay dileen waa beenin soo degintiisaasi waxay beeninaysaa arrintaa ay sheegteen yahuuddu in ay dileen masiixu dajaal isagaa dilaya arrintaa ay ay sheegteenna waa beeninaya masiixu dajaal waxaa raacaya waa yahuud ayaa aada u raacaysa ilaahoogiina wuu ka dilayaa arrintay sheeganayeenna waa ku beeninayaa nebi ciise calayhi salaam kitaabkii injiil ayaa waxa uu ka helay in uu moxamed ummadda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ay tahay ummadda ugu khayrka badan ummadaha ilaahay baa waxa uu weydiistay nebi ciise ilaahay baa waxa uu weydiistay in uu ka dhigo ummadda nebi moxamed ilaahayna waa ka aqbalay ducadaas kadibna samada ayaa loo qaaday aakhir zamanka ayuu soo degayaa wakhtigan aan ka hadlayno ee masiixudajaal uu soo baxo ayuu ka hadlayaa waxa uu beeninayaa nasaaradii sheegtay in uu ilaahowga u yahay ayuu beenin saliirkii buu kala jebin khinsiirkuu dilayaa dadka ayuu ugu yeedhayaa xagga islaamka iyo nebi wuxuu ugu yeedhayaa islaamka ayuu ugu yeedhayaa waktiga haddaba muslimiintu ay buurta ay ku sugan yihiin oy gaajoodeen oy haraadeen oy dhibaataysan yihiin ayuu soo degayaa nebi ciise calayhi assalaam waxa uu ku soo degayaa dimashq manaarat albayda meesha la yidhaahdo ee dhinaca bari ayuu ku soo degayaa isaga oo laba maro oo qurux badan xidhan laba malagna la socda garabkuu haystaa garbaha ayuu haystaa malaa'igta waxaa ka daadanaya biyo ayaa ka daadanaya jidhkiisa iyo quruxda biyo aada luul moodid ayaa ka daadanaya isaga xaggaasuu soo degaya nebi ciise calayhi salaam wakti suxuura ayuu soo degayaa dhulka uu aada u madow yahay dadkii mu'miniinta ahaa ayuu u dhawaaqayaa yaa ayuha annaas dadow dadow buu leeyahay maa yamnacukum min alkhuruuji ila alkadaabi alkhabiis maxaa idin diidaya inaad soo dhaadhacdaan ood usoo dhaadhacdaan xaggan beenaalaha masiixudaja dhinaciis dadkii baa waxay leeyihiin waa maxay waxa noo dhawaaqaya haada rajulun jinniy waa nin jin jin baa hadlaya leeyihiin waa jin waa jin kadibna way soo dhaadhacayaan waxay arkayaan nebi ciise calayhi assalaam mu'miniintii oo dhan ayaa u imid nebi ciise way wala ag fadhiisanayaan amiirka muslimiinta maalinka ayaa nebi ciise ku odhanaya salaaddii subax baa gaadhay tacaala salli lana la tuji salaada may buu leeyahay inna bacdakum calaa bacdi alumaraa takrimat allahi lihadihi alumma barhkiinba barhka kale ninka imaam isku ah may ina tujiyuu leeyahay nebi ciise waa ku daba tukanaya culummada qaarkood waxa ay yidhaahdeen ninka uu nebi ciise uu ku daba tukanayo waa mahdiga ayay yidhaahdeen isagaa tujinaya mahdigu isaguna aakhir zamanka ayuu soo baxayaa waa nin mahdigu qaraabada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ka mida ahlu beytka nebiga ayuu ka mid yahay diintu u gargaari doonaa toddoba sano ayuu isagu xukunka haysanayaa dhulka ayuu cadaalad buuxin barwaaqo ayuu dhulku noqon doonaa ibnu kasiir waxa uu yidhi zamankiisu waxa uu noqon zaman barakaysan oo khudraddu ay badatay zaracu u batay xooluhu ay farabateen diinta lagu dhaqmayo gaaladu ay cabsanayso khayr badan ayuu noqon doonaa mahdiga magaciisa waxaa la yidhaahdaa waa magaca nebiga calayhi salaatu wasalaam moxamed iyo axmed ba la yidhaahdaa magaca aabihiina nebi moxamed magaca aabihi ayuu la mid yahay cabdillaahi baa la yidhahdaa maxamed ibni cabdillaahi waa duriyadii waa tasfiirtii faatima gabadhii nebiga calayhi salaatu wasalaam binta rasuul tasfiirtiisa ayuu maarata oo awlaadda xasan uu dhalay xasan ibni caliy ayuu ka tafiirmayaa calaamaad buu leeyahay oo xoogaa bidaar buu leeyahay wuuna sandheer yahay wuxuu isaguna ka soo bixi doonaa dhinaca iyo bari ayuu ka soo bixi doonaa culimmadu waxay leeyihiin sida fatxulbaariga ku qoran ibnu xajar isaga ayaa salaada tujinaya marka dadka muslimiinta nebi ciisena waa ku daba tukanaya marka ay salaadii ay tukadaan ayaa nebi ciise u leeyahay ina mariya haddaba soo daba raaca aniga dhinaca iyo masiixu dajaal ayuu raadsanayaa waktigaana masiixu dajaal dhinaca iyo baytilmaqdis ayuu usii socdaa nebi ciisaa ka daba tegaya meel la yidhaahdo lud oo filistiin ku taala waa u dhowdaa filistiin ayuu kaga daba tegayaa nebi ciise calayhi salaam albaab la yidhaahdo isagona lidum la yidhaahdo ayuu leeyahay nebi ciise ha la furo albaabka albaabkii baa la furi waxaa daba joogaba waa masiixu dajaal oo yuhuuddii la socoto seefahoogii ayay wataan dharna way xidhan yihiin aada u quruxsan marka uu masiixu dajaal uu arko nebi ciise daaba kamaa yaduubu lmilixu fi lmaa milixdu siday biyaha ugu dhalaasho maarag sidaasoo kale u dhalaali wuxuu isku dayi inuu baxsado nebi ciisaa dababoodi calayhi assalaam markaasaa waxa uu ku leeyahay iga baxsan kari maysi anaa qacanta kugu dilaya waad noolaani ilaa anu aan ku dilayo baabulud ayuu ku gaadhayaa markaasuu nebi ciise ku dhufanayaa ninka masiixu dajaal wuu dilayaa horuu ka dhimanayaa yahuuddii aaway caabudaysay way yaacayaan marka ilaah ayagii baa la dilay dhinac dhinac baa loo yaacay yahuuddiina waxaa eryeni muslimiintii baa eryen nebigu waxa uu yidhi falaa yabqaa shay-un mima khalaqa allahu shay ilaahay uu abuuray oo yahuudi uu isku qariyo ma jiro maalinkaas ilaa antaqa allahu dalika shay ilaa hadduu jiro shaygaa uu yahuudigu isku qariyey ilaahay baa ka hadlaya muxuu odhan kaalay muslimow yahuudi baa igu daba dhuumanaya ee kaalay oo dil laa xajar walaa shajar walaa daabba dhagax iyo geed iyo shay jira ma jiro uu yahuudi isku qariyo ilaa wuxuu odhanayaa war soo orod muslimow nin yahuudiyaa igu daba dhuumanaya kaale oo dil nebigu waxa uu ihi geedka kirqad la yidhaahda mooyaane geedkaasi waa geedka yahuudda isagu ma sheegayo hadda waxay badiyaan geedihii zaytuunkii iyo geedihii fiicnaa ee qiimaha lahabay gooyaan geedka qirqidkay ku badiyaan filistiin yahuuddu kadibna nebi ciise ayaa u imanaya dad ilaahay uu ka badbaadiyey fitnada uu ka badbaadiyey oo meel ku dhuumanayay ayuu imanayaa nebi ciise wejiguu ka masaxayaa wejiyaashoodu masaxayaa nebi ciise markaasuu mid walba ugu bishaaraynaya jannada uu leeyahay jannada meeshaadii waan soo arkay eli jannaa tahay adna eli jannaa tahay wuu u sheegayaa nebi ciise kadibna nebi ciise calayhi salaam toddoba sano ayuu dhulka joogayaa cadaalad ayuu dadku kala xukumi ilaahay dhulkii buu barakayn iyaga oo nimcaddaa ku sugan oo khayrkaa ku jira ayuu ilaahay nebi ciise la hadlayaa ilaahay nebi ciise u waxyo waxa uu leeyahay waxaan soo saaray addoommo anigu ii sugan ayaa soo baxay oo qof is-hortaagaya uuna jirin ee addoommadayda mu'miniinta xagga iyo tuur u kaxe buurta la yidhahdo tuur ee filistiin ku taala siinaaga ku taala u kaxee buu ilaahay leeyahay waxaa soo dhaadhici oo soo bixi ya-juuj iyo majuuj ya-juuj iyo majuuj ma taqaanaa mar bay u baahan yihiin iyakana in laga hadlo ya-juuj iyo majuuj basharkay ka mid yihiin nebi aadam iyo xaawo carruurtoodii may ka mid yihiin sidaa basharka oo kale waxaa dhalay ayay culimmadu yidhaahdaan yaafih abiturk yaafih oo ah awlaadii nebi nuux ayay ka tafirmeen calayhi الsalaam sifadooda waxaa lagu tilmaamaa ya-juuj iyo majuuj waxay u egyihiin maquul kuwan tataarka la yidhaha maarta ee ku nool ruushka ayay u egyihiin waa indhayaryar yihiin way san yaryar yihiin way timajilicsan yihiin wejigoogu balbalaadhan yahay waxaad moodaa in madarqad lagu garaaco wejiyaashooda dadkan tataarka iyo xoogaa way yaro indharyar yihiin oo yaro sanna timahoogu waa bis oo yaro gaagaaban yihiin oo xoogaa culimmada qaarkood waxay leeyihiin sida uu soo saaray ibnu xajar oo kale taako ayay leegyihiin qaarkood taako ayay leegyihiin ka ugu dheeri waa saddex taako ka ugu dheeri waa saddex taako laakiin ibnu kaiir arrintaa waa iska diidan yahay isagu waxa uu leeyahay dadka caadi umay la mid yihiin dadka umay la mid yihiin waxay ku xidhan yihiin meel ayay ku xidhan yihiin sad meeshuu ku xidhay dulqarnayn ilaa imika lama garanayo meel buu dulqarnayn kuma ku qufulay ku xidhuudhi ummadda ka jooga maalinkaasay ka soo baxayaan waxbay halaagaan meesha ay yimaadaan bay u halaagaan kuwaasaa soo baxaya meel walba oo taagumaal arkaya ka soo dhadhacaya yaacaya farabadan quraanjo aad moodid farabadnidooda ayay soo baxayaan meesha la yidhaahdo badda yare dabariya la yidhaahdo ayay soo marayaanoo inta ugu horaysaaba cabbi badda gebiga iga cabbayaan kuwa ka dambeeya odhanaya meeshan beri bay biyo ahaan jireen ku sugnaan jireen waxa nebi ciise iyo dadkii mu'miniinta ee raacay waxay ku dhuumanayaan meesha adduur la yidhaahdo ayay ku dhuumanayaan gaajaa ku heli way ku rafaadayaan meesha iyaka oo dhibaatada ku jira ayay ilaahay baryaan ilaahu dhibaataa meesha nagu heshay naga fayd ilaahu dhibaatada naga kor qaad ay ku ducaysanayaan ilaahay ducadu ka ajiibaya waxaa lagu sallidayaa ya-juuj iyo ma-juuj dirxi qoortooda muu ka soo baxaya mid walba meesha uu joogo muu ku dhacayaa muu ku dhimanayaa miy dhulkii oo dhan meel la istaago ama kubaayad la dhigo ama farta la dhigo ma jiro ilaa ya-juuj iyo ma-juuj baa jira farabadni waxay ka qabaan nebi ciise iyo dadkii mu'miniinta ahaa ayaa soo dhaadhici meel ay istaagaan bay waayaan qurunkoogii baa meel walba yaala kadibna ilaahay bay baryaan ilaah waan ku xanuunsanaynaaye waxaan seen ka yeelnaa naga qaad ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu soo diri shimbiro aad iyo aada u waaweyn ood moodid awr midkiiba shimbirkiiba kuwaasaa guraya meydkii kadibna ilaahay roob xoog badan ayuu soo da-siin oo dhulka oo dhan maydhi guri dhagaxa ama mid dhooba-a ka tegi maayo ilaa uu maydhi u geli kadibna dhulkiibaa wax alla wixii khayr u hayay iyo nimcad soo bixin muslimiintu barako iyo khayr badan ayaa heli iyaga oo xaaladdaa ku jira oo nimcaysan oo iska barwaaqaysan oo faraxsan ayaa muslimiintii waxaa soo mari dabayl aad iyo aada u qabow oo udgoon ayaa soo mari mid walba oo mu'min iyo muslim walba meeshii uu fadhiyey umu ku dhiman ama taagnaa waxaa soo hadhi isku hadhi shiraaru khalqi illaah shiraaru nnaas dadka kuwii ugu sharka badnaa umaa soo hadhi intii mu'miniinta ahaa oo dhan way dhimanayaan hawada umaa mari mid walba meeshaa uma ku dhici nebigu waxa uu yidhi waxay iskorayaan dariiqyaasha ayay isku korayaan sida dameerku isku koro kuwaasuu qiyaamuhu ugu dhici wax wanaagga isma amrayaan xumaanta iskama reebayaan iyaga oo sharkaa ku jira oo wanaag ay is-amrayn xumaanta ay iska reebayn khamrada iska cabaa iska zinaysa ayaa waxaa u imanaya shaydaankii markaasaa waxa uu ku leeyahay alaa tastajiibuun war miyaad i ajiibtaan miyaad i yeeshaan ayuu ku leeyahay markaasaa waxay leeyihiin famaada ta'muruna maxaadna amraysaa wuxuu dib u amrayaa asnaan inay samaystaan ilaahyaal samaystuu leeyahay asnaan bay samaysanayaan marka iyaga oo asnaamtaa caabudaya sharkaa ku jira xumaantaa ku jira ayaa suurkii la afuufaya malaggiibaa suurkii afuufaya xaaladda iyaga oo ku jira ayaa suurkii lagu afuufi mid walba xumaantii uu ku jira isaga oo ku jira ayuu ayar ku dul dhimanayaa qiyaamuhu saas ugu dhacayaa masiixu dajaal fidnadiisii xaggaasi ku dhammaatay masiixu dajaal fidnadiisii see looga badbaadayaaba meesha taala fitnad weyn weeyaan waa sharkaa weyn eed aragteen uu nebigu inoo tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi ibn cabaas kaana yucallimu nebigu kaana yucallimuhum اdducaa kamaa yucallimuhum الsuuraةa min اlqur'an nebigu ducada laga lagaga magan gelayo masiixu dajaal ayuu asxaabtiisa iyo ummaddiisa beri jiray siduu suuradda qur'aanka u baro oo kale wuxuu odhan jiray nebigu waxaad tidhaahdaan allaahuma innii acuudu bika min cadaabi jahannam wa acuudu bika min cadaabi alqabr wa acuudu bika min fitnati almasiixi addajaal wa acuudu bika min fitnati almaxya waalmamaat ilaahay ka magan gala cadaabta naarta jahannama cadaabka cadaab alqabriga fitnadda masiixu dajaal ka magan gala buu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed ayaa waxa uu ahaa salaad walba uu tukado marka ataxiyaadka uu dhammeeyo wuxuu ka magan geli jiray ilaahay min fitnati almasiixi dajaal ilaahu iga badbaadi waa nebi moxamed fitnada masiixi dajaal ilaahu iga badbaadi ayuu odhan jiray wuxuu odhan jiray nebigu allaahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabr wa acuudu bika min fitnati almasiixi dajaal ilaahu fitnada cadaabi alqabriga iyo fitnada masiixi dajaal ilahu iga badbaadi taasuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam taabuus ibnu kaysaan alyamani wuxuu ahaa kibaari taabiciin buu ah ragga waaweyne taabiciintii ayuu ka mid ah yacni wuxuu soo gaadhay konton asxaabta nebiga ah ninkaas ayuu soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam afartan goorna wuu xajiyey ninkan taawus ibnu kaysaan la odhan jiray nin ducaadiisana ilaahay aqbalo ayuu ah inankiisa uu dhalay wuxuu odhan jiray salaada haddaad ka tegtid allaahuma inii acuudu bika min min fitnati almasiixi addajaal haddaad ka tegtid salaadda kusoo celi ayuu odhan jiray salaadda dib ugu soo celi ayuu odhan jiray yacni aad ayuu ilaalin jiray waxaa lagaga badbaaday haddaba masiixi dajaal fitnadiisa waa inaad xifdidid aayaadka suuratulkahf tobanka aayadood ugu horeeya inaad xafidid diinta islaamka ood aada u haysatid adoo ilaahay barya inuu kaa badbaadiyo fitnada masiixu dajaal gaar ahaan salaadaha markaad tukanaysa culimmada qaarkood ama riwaayo kale waxaa ku timid aayaadka ugu dambeeya ee suuratulkahf oo la akriyo iyo suuratulkahf oo la akriyo iyada nafteeda intaba u ku timid afaxasiba aladiina kafaruu an yattakhiduu aayaadka boqol iyo laba in aayaadka la xifdiyo ayaa lagaga badbaadi karaa ilaahay haynaga badbaadiyo fitnada masiixu dajaal ilaahay laga magan galo mar walba ducada hala barto nagaga badbaado allahuma rabbana aatina fi اdunya xasanata wafi اlaakhirati xasanata waqina cadaab الnar allahuma ina nacuudu bika min fitnati اlmasiixi اdajaal allahuma ina nacuudu bika min fitnati اlmasiixi اdajaal allahuma ina nacuudu bika min fitnati اlmasiixi اdajaal allahuma ina nacuudu bika min fitnati اlmaxya wاlmamaat ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته